ku soo dhowaada mar kale barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha barnaamijka hambalyada iyo heesaha sida qaalibka ah waxaannu ku soo qaadanaa waraaqaha aad noo soo dirtaan heesaha aad jeceshihiin innagoo marba dhinac ka egna islamarkaana dooqooda ibraahim oo ku salaynayna toddobaadkan warqadda ugu horraysa haddaan soo qabto warqad goorno weyd iimeilka ku soo dhacday inta stuudiyaha aanu ku jirno waxaana ay ka timid oo ugu horreeya waxaa layidhi waan idin salaannay daadihiyaasha barnaamijka tahniyadaha iyo salaamaha annagoo kale ah baa la yidhahay waa faadumo sheekh abuukar hooye faadumo macalin dhammaan reer cali yalaxow maxamed xasan suleymaan cusmaan macalin ibraahim waxa uu ku magac dheeryahay cusmaan footo iyo cabdallah macalin cabdow iyo axmed duwaar iyo sidoo kale aamine ibraahim cali iyo isaaq maxamed nuur iyo muno ibraahim maxamed waa jaamac cali qaasim iyo abuukar maxamed xuseen iyo cali saalax carabey iyo maxamed dhaqane nuur iyo ugu dambeyntii baa la yidhi waxaa asxaabta aan ka marnayn maxamed deerow maxamed iyo faadumo salaad takar iyo hodan axmed warsame dhammaantood iyagoo isku duuban waxay tahaniyad dhalasho u dirayaan muumin maxamed xuseen iyo caasho cali yalaxow oo wiil ugu dhashay shan iyo tobankii bishan oktoobar ee sanadkan laba kun afariyo tobanka waxa uu wiilkaasi ku dhashay baa la yidhi atlanta georgia dalkan maraykanka waxaana loo bixiyey wiilkaasi cabdalla muumin maxamed xuseen waxaan leenahay bay yidhahdeen soo barbaara ducadana waa xaggiina baa ibrahim wiilkani ku dhashay georgia dalkan maraykanka ee maxaad ugu duceynaysaa allah ka dhiga cabdalla caashi kii soo barbaara oo dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca aamiin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray cabdirasaaq cabdiraxiin iyo waxay idhahdeen mustafa xaaji xasan iyo sarqaas maxamed iyo cabdifataax cabdulaahi iyo cabdinaasir guurow iyo cabdinaasir aadan cali xayaad maxamed xuseen iyo cali maxamed iyo mahad cabdulcasiis iyo mustafa maxamed isxaaq iyo doctor yaasiin yuusuf guurow dhammaan dadkaasi waxay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda ah qaar waxaana ay jecel yihiin inay taanid u diraan shaakir axmed sheekh iyo salimo maxamed oo wuxuu yidhaahdeen arooskoodu uu ka dhacay gobolka bay gaar ahaana degmada foolfayle waxaana ay leeyihiin arooskan allah ka dhigo kii aad ku nagaataan oo ubad kheyr qabana uu eebeda kala siiya aamiin ayaan leenahay aniguna aamiin ayaan raacinaya warqadanna waxay ka timid aabe shukri muumin salaad ibraahim oo dadka qaarba markay shukri maqlaan oo gabar bay aaba ugu yeertee marka shukri waa magacyada shuraakada lagu yahay ee ragga iyo dumarkay wada leeyihiin taas waa isku raacsannahay sooma aniga adiga shukri aad iyo aad waa tahay iyo hooye ceeblo cumar faarax iyo maxamed ciise maxamuud qadar shukri muumin iyo luul shukri muumin iyo malyuun shukri muumin iyo sahro shukri muumin iyo nimco shukri muumin iyo deeqo shukri muumin sacdiyo shukri muumin iyo abti cabdi cumar faarax iyo abti cabdulaahi cumar faarax iyo amaal cabdi qaadir iyo sidoo kale shaadiya axmed xasan iyo sawda axmed xasan iyo xamdi cusmaan barre iyo fartuun daahir yuusuf iyo ugu dambeyntii baa la yidhi ruun cali xasan iyo fardowse salaad jaamic dhammaantood dadkaasi oo kala jooga baa la yidhi dalka gudihiisa iyo dibaddiisa baa la yidhi waxay tahaniyad aroos oo farxad leh u dirayaan arooska iyo aroosadda baa la yidhi duniya shukri muumin iyo cali isxaaq dharaar baa la yidhi oo ku aqalgalay degmada waaberi ee magaalada muqdisho noqda kuwii iska waara bay leeyihiin oo ubad kheyr qabana kala hela annagun waxaan leenahay aamiin waa tahay dhinacii heesaha waxaan ku horeynaynaa heesta tigaad iyo maxamed suleymaan
qalbiga kutabayde ti keliya hayde ogashada indhaa urka u daraysay qalbiga kutabaye duniya waniyo milmilto aheediyo dhagax buurtiskiisi
salaamtii keli ahayd ee qalbiga ku tabaya iga tiira caashaqa taalo muu samaynaa caashaqa oo ubax muu tallaala caashaq waa tahay waa dhoobo intii iyo inaad soo qaado waayo iyo baaldi biyaay oo lagu taagoo lagu celiyaa waa intii ay ku wanaagsanayd waa tahay dhinacii waraaqaha ayaan mar kale u leexanaynaa warqadan waa tahniyada dhalasho waxaana diraya dadka kala ah xuseen siciid xirse iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa axmed siid iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa waa la yiri iyo sidoo kale baa la yiri siciid iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo xasan siciid iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa shamis siciid iyo caruurteeda wiilo siciid maryan siciid deeqo siciid iyo gorgor maxamuud daahir iyo farxaan cali baashi iyo cabdulqaadir carab iyo siciid cali gaas iyo maxamed cali gaas dhammaantood waxa ay kala joogaan baa la yiri muqdisho iyo cabadwaaq waxaanay tahnid dhalasho farxad la u dirayaan cabdi siciid xirsi iyo ifraax xuseen idriis oo gabaray ugu dhalatay magaalada seattle ee washington ee dalkan maraykanka gabadhaasi waxaa loo bixiyey adna waxaana leenahay bay yidhaahdeen adna soo barbaaro noqo tii anfacda diinteeda dalkeeda iyo dadkeeda annaguna waxaanu leenahay aamiin allah ku aqbalo dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray cabdulaahi cusmaan faarax iyo cabdulaahi xasan baliil iyo waxay yidhahdeen axmed maxamuud cali caadle iyo maxamed cabdulaahi digrey iyo cabdisalaad ibraahim cabdiyare iyo haaruun yuusuf khasaaro iyo cabdixaafid cabdisamad zaciimka loo yaqaano iyo nasrakiin xaashi rooble iyo sacdiye cali xasan siman iyo ruweyda cabdiraxmaan axmed roya loo yaqaano iyo sucaado xasan cali samaara iyo injineer raxmo iyo injineer raaxo isaaq iyo xasan kaafi sheekh cabdiraxmaan qoyste waa waryaheena magaalada muqdisho mukhtaar maxamed catoosh iyo zeynab abuukar maxamed iyo axmed xasan colaad waa wariyaasheena magaalada muqdisho dhammaan dadkaasina waxay jecel yihiin inay taaneyd kal iyo laaba gaarsiiyaan axmed abshir geedi iyo waxay yidhahdeen afadiisa aanisa garaad cabdikariim oo meherkood uu ka dhacay magaalada muqdisho degmada hodan oo ay leeyihiin meherkiina ku raaxo badan inaad kala kulantaan ayaana badi kaga baryaynaa aamiin aamiin annaga oo kale ah baa lagu soo bilaabay warqadanna caashakiin cilmi xaashe iyo odaygeeda daahir shire faarax shire cumar afyere iyo maame siraada duulane iyo cabdulaahi cali faarax oo loo yaqaano birmad iyo bashiir cali maxamuud iyo axmed cumar afyere iyo cumar bingo waxaan tahniyad dhalasho u diraynaa bay yidhahdeen cabdulqaadir cabdi cismaan iyo farxiyo nuur shire oo dhowaan wiil ugu dhashay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaana loo bixiyey baa layidhi cumar cabdulqaadir waxaan leenahay soo barbaar oo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca dhinacii heesaa caasha waa markaagii haya markayga hadday noqotay ibraahimow waxaan markiiba daf soo siinayaa codadka macaan labada fanaan hibe maxamed iyo bacalwaan maxay kula tahay haddii bacalwaan ay hibe aan u yeero ibraahimow bal ma qiyaasi kartaa heesta labadaas fanaan ay inta badan ay u badan tahay inay isugu yimaadaan inkastooy fanaanintu heese badan yihiin heesta dadku ay ugu jecel yihiin waa nagaadi ishaad ka rid
kalsoo nafsad isjecelo yaado kalsoo nafsad isjecelo cawoy nuur inaga uu kuwada nuul cawoy nuur inaga uu kuwada nuul cawoy nuur inaga uu kuwada nuul cawoy nuur inaga uu kuwada nuul dhaafo dhalad ayaan iyo hillucaana iyo wiil la iyo wiil dhaafo dhalad ayaan iyo hillucaana iyo wiil la iyo wiil wiilkii lagu nastay lagu negaadiyey wiilkii lagu nastay lagu negaadiyey wada jire nabadgala wada jire nabadgala allahayu inaga yeel allahayu inaga yeel wada jire nabadgala wada jire nabadgala allahayu inaga yeel allahayu inaga yeel
barwaaqi
nafadhalad ayaaniyo hilucaane iyo wiil le iyo wiil nafadhalad ayaaniyo hilucaane iyo wiil le iyo wiil reerkii lagu nastay lagu negaadee lagu nastay lagu negaadee wada jiree nabadgala wada jiree nabadgala allahayo inaga yeel allahayo inaga yeel wada jiree nabadgala wada jiree nabadgala allahayo inaga yeel allahayo inaga yeel
waa la ducaystay ibraahino waa tahay reerkii lagu nastee lagu nagaadee wada jireen nabadgala waa halkudheg ay soomaalida inta badan dhegeystayaasha waraaqaha noo soo qoro intaasay kusoo intaasay kusoo qoraan marka maanta iyadii iyo waxaan u saarnay aan baraxnayn soo maa marka dadku waa jecel yihiin in la wada jiro oo la wada joogo oo yah oo la nagaado yah oo la nabadgalo wax badan oo wanaagsan yaa diidaya ibraahino haye codadka macaan hibe maxamed iyo waxay ahaayeen cabdi cali bacalwaan cabdinaasir macalina hore ula qaaday hibe laakiin intaan hadda maqlaynay bacalwaan iyo hibe ahaayeen rawaayaddii habliyo hadma guursan doontaa
xaala dumariyo goormaad guursanaysaan ereyadii maxamuud cabdulaahi Tukaale tukaale cusmaan fajaajuur qurux boob
ibrahim intaasoo magacaas ku daba raacisay laakiin mararka qaar waxaa dhacda een, abwaanada ama dadka qaar magacyo loo yaqaano haddana aan ahayn een, official oo idaacadaha laga sheegi karin marka ma iga hubtaa maxamuud tukaale inuu intaasaad ugu yeerta ogolyahay intaas ba isigaa la yidhahdaa waa garta waa gartay waa tahay waad ii bootaysa maanta waxba kama qabo warqadan waxay ka timid maxamuud maxamed sheekh waxa uu ku magac dheer yahay lafageri iyo khadro maxamed sheekh iyo sidoo kale baa la yidhi xaybadhool waa xaybadhool aadan xasan macalin iyo abti maxamed xuseen cali mararka qaar ibraahim waxaan kala garan waayaa in qoraalka taybka uu ama kombyuutarka inay farta ka boobto sidaas wax u qorto iyo magacyadu inay jiraan marka mar haddii magac uu yahay oo xarfaha aad raacraacaysa mararka qaar nooc kale kula noqonaysa hadda xaybadhool marka ma xabibadhool miyaa laga waday ma fartaa saas noqotay mise waaba magacii saxda ahaa hase ahaatee kolley waxaa qoran xaybadhool aadan xasan macalin iyo abti maxamed xuseen cali waxaa kaloo warqadan ku jira abti siyaad xuseen cali iyo habaryaar xaawo xuseen cali iyo habaryaar canab xuseen cali iyo awoowe xuseen cali iyo ayeeyo saruuro geedi iyo sidoo kale eedda xaawo ibraahim daahir iyo adeer haaruun ibraahim daahir iyo adeer abshir ibraahim daahir iyo adeer mahad ibraahim daahir waa dhammaan ilmo ibraahim daahir iyo sidoo kale adeer yuusuf ibraahim daahir iyo adeer mawliid ibraahim daahir dhammaantood yaana ka tegin waxaa kaloo ku jira awoowe ibraahim daahir maxamuud iyo ayeeyo xakiim oo xasan aadan waa dhammaan ilmo ibraahim daahir iyo reer xuseen cali iyo weliba la yidhi qaraabadooda waxay tahaniyad kalya laaba hawada u marinayaan hilow ibraahim daahir iyo hooyo sacdiyo xuseen cali oo wiil ugu dhashay wadanka kenya gaar ahaan baa layidhi magaalada mandheera xaafada buulakamoor baa layidhi maalintii arbacada taariikhduna ahayd waa waqti hore lasoo dhaafay ibraahim o waxa ay leeyihiin waxaa loo bixiyey yaxye hilow ibraahim waxay leeyihiin soo barbaaro noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca waa hagaag waxaa dhambaalan soo gaarsiiyey aaba isaaq dharaar cabdi iyo hooyo xabiibo raaga aadan iyo cabdulaahi isaaq dharaar iyo xasan isaaq dharaar iyo axado isaaq dharaar iyo cumar isxaaq dharaar iyo waxay yidhahdeen cabdiweli cabdulaahi shiidow iyo mahad cabdulaahi shiidow iyo waxay yidhahdeen shamso cabdulaahi iyo saygeeda iyo wiilkeeda cabdimaalik iyo waxay yidhahdeen iqra cabdulaahi shidow iyo dowlaahi maxamuud dinaahow seegeeda iyo carruurteeda iyo dhammaan asxaabta waxayna jecel yihiin inay tahniyad kal iyo laaba gaarsiiyaan duniyo shukri muumin iyo cali isaaq dharaar oo ku aqalgala bay yidhahdeen magaalada muqdisho degmada waabiro ay leeyihiin arooskeena aamin warqadan awraaq tahaniyada waxay ka timid hooye caasho jaamac maxamed iyo aabe cabdulaahi cabdi sahal iyo ayeeyo siraad xirsi cawke iyo nasteexo cabdulaahi sahal waa nasteexo cabdulaahi cabdisahal iyo sidoo kale sadaam cabdulaahi cabdisahal iyo ruquyo cabdulaahi cabdisahal iyo dhammaan asxaab kaloo fara badan waxay tahaniyad dhalasho hawada u marinayaan xuseen cabdulaahi cabdisahal iyo sidoo kale marwadiisa baa la yidhi qaaliga ah waa kowthar cabdiwaaxid ibraahim yuusuf oo meherkoodu ka dhacay buuhood leh taariikhdu markay ahayd waa tobankii bishan tobnaad ee oktoobar ee sanadkan laba kun afar iyo tobanka waxay leeyihiin meherkiin waxaan u rajaynaynaa midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo waa tahay dhinacii heesaha ayaan ku noqonaynaa caasha waxaan dhegeystayaashan usoo qabanaynaa cadceedaha heestan la yidhaahdo waxaa wadajir ugu luqeynayo fanaanada shukri sheekh ciise iyo mire cilmi guure
Thank you.
ya salaam allale heestaasi waxa ay leedahay kalgacalkeenu curayaye ku canqarina goorta ay culummadu duceeyeen cawo iyo ayaanteen calaf isku keen daray
aad bay heesta ku gashay waa tahay ibra yaa ku luqaynaya heestaasi waxaa wada qaadayay fanaanada shukri sheekh ciise iyo fanaanka mire cilmi guure oo ka tirsanaa jiray kooxdii fanaaniinta ee cadceed waa tahay warqadda salaano goor hadda uun soo dhacday ibrahim ow dhinaca emailka ayaan markana soo qabanaya waxaa la yidhi marka hore waxaan salaamayaa v o a gaar ahaan baa la yidhi daadihiyaasha barnaamijkan balyada salaamaha magacayga baa la yidhi waa faarax dhubbad cabdi waxaan salaamayaa buu yidhi hooyaday qoran axmed shirwac iyo aabahay buu yidhi dhubbad cabdi wacays iyo hooyaday labaad buu yidhi xaliime axmed shirwac iyo adeerkay buu yidhi cadceed cabdi wacays iyo adeerkay maxamed cabdi wacays waa iyo sidoo kale buu leeyahay walaashay laylo dhubbad iyo seegeeda iyo gabadheeda waxaan kaloo salaamayaa buu leeyahay asxaabtayda oo kale ah buu yidhi maxamed cabdi muuse sharmaarke axmed shire mahad salaad maxamed aadan axmed salaad iyo sidoo kale buu leeyahay waxaan kaloo salaamayaa maamulka iyo ardayda jaamacadda jamhuuriya buu leeyahay university of science and technology iyo qaar kaloo badan waxaan filayaa faarax dhubbad inay ku dhegaysanayaan asxaabtaasi iyo waalidiinta aad salaantayba waa hagaag dhabaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe maxamed cabdulle afyare iyo aabe xasan cabdulle iyo adeer cusmaan diiriye iyo waxay yidhaahdeen awowe ceynab kulmiye iyo hooyo madiino faarax rooble iyo hooyo faadumo axmed colaad iyo hooyo salaado axmed colaad hooyo jamaad axmed colaad caruurteeda iyo waxay yidhahdeen saygeeda iyo hooyo dhool axmed colaad caruurteeda iyo saygeeda iyo hooyo xaawo axmed colaad iyo caruurteeda iyo saygeeda iyo hooyo fawsiyo axmed colaad fawsiyo codka loo yaqaano iyo gabadheeda iyo aamine axmed colaad iyo caruurteeda iyo eedu faadumo cabdulle seegeeda iyo caruurteeda iyo xabiibo cabdulle iyo caruurteeda iyo xaliimo cabdulle iyo caruurteeda iyo waxay yidhahdeen abti cabdi axmed colaad beyle ku magacdheer iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo maxamed axmed colaad qooje loo yaqaano xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cabdulaahi axmed colaad qorane iyo mahad axmed colaad iyo sacdiye maxamed cabdulle segeda caruurteeda iyo cabdulaahi afyare cabdulle xaaskiisa caruurtiisa iyo aamine maxamed cabdulle amiish iyo yaxya maxamed cabdulle yaxya onest iyo xamdi cabdulaahi maxamed iyo seegeda ubax cusmaan dhammaan dadkaasna waxa ay joogaan dunida dacaladeeda waxayna jecel yihiin tahniyada iyo heestanba inay gaarsiiyaan ubax maxamed cabdulle iyo saygada cabdikariin maxamed kaariye yulux loo yaqaano oo gabadh ugu dhalatay guriceel galguduud waxaana ay leeyihiin gabadhaas waxaa loo bixiyey axlaam ducadana waa xaggeen caashahaya ahlaam soo barbar ayaan leenahay oo noqotii weynaata ee wanaagsanaataa warqadanna ugu dambaysa dhinaceega ibrahim waxay naga soo gaartay marka horeba layidhi waan salaamayna dhammaan asxaabta v o a gaar ahaan aniga adigana si gaara baana loo salaamay ibrahim oo aad bay umahadsan yihin marka xiga baa layidhi annagoo kale ah axmed bashiir xasan quruf iyo sidoo kale baashi cabdiraxmaan nuur kasteeli baa layidhi iyo cabdiraxmaan maxamed guuleed iyo maxamed cabdulaahi dhagacole iyo sidoo kale maxamuud abuukar cabdi xaashi baa la yidhi iyo doctor maxamed cabdiraxmaan majidho iyo sidoo kale cajiib bashiir gacal iyo axmed cabdiraxmaan kasteli iyo sidoo kale adeer macow nuur cali carabey iyo dhammaan reer cismaan maxamed cali jeelle oo kala jooga baa layidhi dhammaantooda gaalkacyo boosaaso jowhar muqdisho iyo dalka dibaddiisa waxay tahniid dhalasho u dirayaan maxamed faarax nuur iyo xamdi cali cismaan oo ay gabadh igu dhalatay muqdisho laba iyo labaatankii bishan oktoobar ee sanadkan gaar ahaan baa la yidhi waa gaar ahaan baa layidhi degmada yaaqshiid waxaana loo bixiyey baa layidhi mumtaaz maxamed faarax nuur ducadan waa xaggin waxaan leenahay gabadhaas allah ka dhiga tii soo barbaarta dhambaalkana caasha ugu dambeeya gacanteeda waxa uu naga soo gaaray aabo maxamuud axmed iyo hooyo caasho geela ismaaciil iyo waxa ay yidhaahdeen zahra maxamuud axmed iyo nimco maxamuud axmed iyo shamis maxamuud axmed iyo roode maxamuud axmed iyo sacda maxamuud axmed iyo xuseen maxamuud axmed iyo saleebaan maxamuud axmed iyo axmed dude axmed hodan dude axmed iyo mukhtaar cabdi axmed iyo nimco cabdi axmed iyo mukhtaar ibraahim axmed iyo marin ibraahim axmed iyo asmaa bashiir cabdi roode cumar toosh iyo cabdulaahi dayib iyo cabdi xasan maxamed caduur iyo inantiisa ayaan cabdi xasan dhammaan waxa ay yidhaahdeen abtiyaal iyo awowayaal iyo habayarayaal oo kala jooga bay yidhaahdeen hargeysa somalilan waxaana ay taanir jecel yihiin inay u diraan qadar axmed jaamac iyo asma mustafe maxamuud oo meerkood uu ka dhaca bay yidhaahdeen dalka jabuuti gaar ahaana xaafadda katsen waxaana ay leeyihiin guurkiina guur qayrqaban uu eebe ka dhiga ayaan eebeed kaga baryaynaa ummad qayrqaban aad kala heshaan aamiin aniguna aamin ayaan raacina ibraahinow bal heesta ugu dambaysa barnaamijka ee dhegeystayaasha aan uga tegayno ate duurka maan u kacaa dugaagta maa idile mase waa idaaweyn Hay.
aan duloobe dartaa dabka baan ku dhacaa deequxii dalka yaalo haye dahab iyo duunyo anigoo kula dooni Waya, waya, heestina u duucaysa.
adiga igu diiday buu leeyahay marka waa fanaanka ibraahinow heestani dabka baan ku dhacaa waxaa dib u qaaday heestan sidi cali winki hase yeeshee waxaa heestan u lahaa fanaanka axmed shariif oo ka tirsanaa jiray hobolada wabir waa tahay guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha toddobaadkan intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa intaan mar kale kulmayno waa caasho iyo daandure odin leh nabad gelyo
dadka waa igu diimay dhaqanaa la imooday dadka waa igu diimay dhaqanaa la imooday dugsigaygana diiday diintiyaan qaranaayay durkamaanu kacaa dugaagta maydilay mise waa bidaawen kaan duloobin kartaa dabka maan ku dhacaa mise waan ka durkaa dabka maan ku dhacaa mise waan ka durkaa deeq wixii dadka yaalay dahabiyo duuyo deeq wixii dadka yaalay dahabiyo duuyo anigaa kula doonay adigaa iska diiday durkamaanu kacaa dugaagtamay dilay mise waa bidaawen intaan duloobin dartaa dabkamaan ku dhacaa mise waan ka durkaa dabkamaan ku dhacaa mise waan ka durkaa dadaalkay maa diiday dabciga maa daarmay dadaalkay maa diiday dabciga maa daarmay dib inaan wada daaqno damacaaga ma diiday duurka maanu kacaa duwaagta may dilay mise waa bidaawen intaan duloobin dartaa dabka maan ku dhacaa